shirkadda hormuud salaam foundation ayaa mashruuca taakulaynta afurinta bisha barakaysan ee ramadaan awgiis deeq lacaga u qaybisay in ka badan boqol qoys oo danyara qoysaskan oo u badan haweenka baahiyaha gaarkaa qaba ayaa ka kala yimid degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir cabdulaahi nuur cismaan guddoomiyaha shirkadda hormuud salaam foundation ayaa ka waramaya deeqdan dah furaynaa barnaamijkii ramadaanka ee hormuud salaam foundation ay ramadaan kasta kaalmo iyo gargaar ku gaarsiin jirtay in badan ama inta u baahan in la caawiyo ee bulshadeenna ka mid ah aan barnaamijkan ka daahfuraynaa xarunta gobolka banaadir ee dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaana barnaamijka maanta daahfurkan gacan qabad lagu gaarsiin doonaa haween danyar ah oo ka kale oo laga soo kala soocay qayba dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir gaalmada ama gargaarka aan haweenka soomaaliyeed intooda danyarta ah aan gaarsiinayno ee maanta halkan aan ka daahfurayno waxa ay leedahay ilaa iyo shan qaybood haweenkaas waxay yihiin gruubka ugu badan ama ugu ballaaran oo bisha ramadaan aan gaarsiino taageero waayo waxaan aaminsannahay haweenka soomaaliyeed inay yihiin inta ugu muhiimsan ee bulshadeenna waana hooyooyinka runtii u dhabar adeegay juhdi idaar badan ku soo bixiyey badqabka iyo badbaadinta dadka soomaaliyeed sidaas ayaayna muhiimad gaar ah noogu leeyihiin qaar ka mida danyartii ka faa'iidaysata ayaa ka mahadceliyey deeqdan lacageed dadaan soco karinaan nahay dadaan shaqaysan karinaan nahay hormuud waxaan ugu duceyhaynaa horumar barwaaqo iyo bashbash ilaahay inuu cadaawada ka qabto hormuud waa u duceyna khayr allaha siiyo meelaysa ka filaysan allah ka siiyo may ka malaysay allah ka siiyo xirsigooda allah xiro meel walba cadawaa iska jira cadowga allah ka ammaasto geed har weynow nagu hirto allaha kaa dhigo hormuudey
ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay kor ha ka dhigo waa maxaanku idhahdaa siday u shaqayso siday dadka ula shaqayso siday maaragta caruuraha maxaydaha hay-adaha ku jira iyo maxaanku idha caruuraha agoommaha ah iyo dadka oo agoommaha ah iyo dadka caruurta oo cuuryaamiinta iyo haddii alla maahayo maxay ahayda hooyooyinka iyo isbitaallada iyo maxaanku idhaha dhibaatada ummadda soomaaliyeed oo dhan gaartay ama ha noqota biyobaxa ama ha noqoto dhibaato abaareed ama ha dhaafto wax kaste waxaana aragnaa oo aan u joodnaa in ay muxuu ahayta ay hormood u gurmato deeqdan lacagta ee la gaarsiiyey qoysaska danyarta iyo kuwa baahiyaha gaarkaa qabo ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha dhanka nolosha oo ay qabaan